asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halka ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan ka soo dhex xullo afka hooyo iyo qaybihiisa kala duwan annagoo uga jeedna in dadku waxun ay ka faa'iidaan ama ay erayada afka hooyo ku jira ugu yaraan hal eray ay ka helaan waana xubinta murtida maanta ee aan ka soo dhurno ama ka soo meehaahno afka qaybihiisa kala duwan waana xubinta meelo fara badan digniinta ka noqon karta xubintan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka ilaahay waxaa la yidhi oo sheekada aan ku soo qaadanaynaa ay tahay nin baa nin soo martiyey nin ayaa nin soo martiyey sheekadani waxay digniin uga tahay bakhaylnimada iyo abaalsheegadka labadaasoo isku laran ayay digniin ka tahay waxaa la yidhi nin baa nin soo martiyey ninkii ninka hadduu soo martiyey wuu ka seexday wax cunto ah muuse siinin markaasaa waxaa imaaday siqdhexe markay tahay libaax dadqaad ah oo nooca ah doolaha kaasoo dool ah carradan aan horey loogu aqoon ayaa imaaday aarkaas aadoolaha ah ee doolka ahaay waxa uu sameeyey ninkii ninka soo martiyey ayuu aayar qaatay ninkii baa qayliyey tolaayey war libaaxa iga dhiga kii heerka lahaa ayaa soo orday libaaxii buu ninkii ka dhigay hadduu libaaxii ka dhigay ninkii ninkii waa dhaawacmay isagoo dhaawaca subaxii ummado kale ilaahay u bixiyey waa la qaaday waa dambe oo sannado badan kabacdi ah ayaa la isu yimid waxaa isu yimid oo geed gareed rag joogo waa rag fara badan oo gar isku haysta laba beelooda kala duwan ayay nimanku ka soo jeedeen ayaa labadii nin isugu imaadeen iyagoo aan gar isu haysanin laakiin arrintan meesha ka dhacaysa goobjoogayaal inay ka noqdaan uu imaaday hadday imaadeen labadii nin oo ay meesha isugu imaadeen waxaa dhacday ninkii ninka ka seexday ee libaaxa ka riday ayaa yidhi hebelow inadeerow soo ma xasuusatid inaan adiga abaal kugu leeyahay oo aan libaax kaa dhegay ku cuni lahaa oo aan magtaada leeh markaasuu ku yidhi maya ma xasuusto arrintaa iyadii ihi mana jirto meeshaan rag badan ayaa jooga markaasuu yidhi ma aniga ayaan adiga libaax kaa dhigin markaasuu yidhi aniga libaax igamaada dhigine wax wax cunaad neceb tahay sidaa darteed baad libaaxa iiga dhigtay bal u fiirsa hadalka wax wax cuna ayaad necab tahay ee aniga asxaanaad ii samaynayso igamaada dhigin libaaxa afaan afkaaga ahayn inuu dhergo oo wuxuu cuno uu helo ayaad necab tahay wuy sidaa darteed ayaad libaaxa iiga dhigtay ee asxaan aad aniga ii samaynaysay oo shakhsiyadayda ama hasii noolaada aad lahayd libaaxa iigamaad dhigin ee sidaa ula soco ayuu ku yidhi arrintiibaa waxay noqotay arrin la yaab leh ninkii wuxuu ku doodayay af wax cuno oo dhan inuu ninkanu necab yahay sababtoo ah waan soo martiyey aniga oo baahan haddii ilaahay kuusama ogol yahay laba habeen dib jir soo ahaa ayaa ninkan soo martiyey haddaan anoo laba habeen dib jir ahaa ninkan martiyeyna waa uu iga seexday isagoo heli kara inuu wan yar ii qalo isagoo heli kara inuu hal ii liso isagoo heli kara inuu adh caanihii ii keeno isagoo heli kara inuu ciir i siiyo ayuu iga seexday goor dambe ayaa libaaxa adoolaho guuraha imaaday libaaxii baa labada lugood ugu dhegey oo iqaatay markuu libaaxii iqaatayna ninkanoo cadhaysan oo inuu libaaxaas wax cuno diidan oo cid wax cunto oon isaga naftiisa ahaynba aan rabin ayaa soo ordoo libaaxi iga dhigay buy saa darteed aniga asxaan iimuusa samaynaynin cid wax cuntu ninkanu necab yahay oo nacayb in nafaan naftiisa ahayn inay wax cuntaba nacaybu u qaba darteed ayuu libaaxa iiga dhigay waa sheeko cajiib ah markaad saa'id usii fiiriso laba arrimoodoo isku dadban ayay noqonaysaa mid waxa weeye waa ninkan ninka ka seexday nin inaad ka seexato ama ruux inaad qadisaay ciladda inta ay la eg tahay ay leedahay meeshii joogtaa lagu tusaya waa midda labaadee ee asxaankii aad samaysay inuu noqon karo bakhaylnimo ayaa iyana lagu tusaya waa midda saddexaadee